kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe iyo qormadeena toddobaadka qurbe dhegaystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa wakhtiga iyo soomaalida qurba joogta ah dabcan wakhtiga waa isku mid dunida meel kasta oo aad ka joogto su-aasha saxda ah ee aad dhegaysta isweydiin kartana waxaa weeye maxaa wakhtiga qurba joogta ku gooni ah inkasta oo toddobaadku uu toddoba maalmood ka kooban yahay maalintuna ay afar iyo labaatan saac tahay haddana soomaalida qurba joogta ah intaas waxbaa u dheer deegaanada qaar waxa ay ku kala duwan yihiin saacadaha hal dal ah ayaa leh dhowr wakhti oo kala duwan halka deegaanada qaar iftiinka maalinta iyo mugdiga habeenka uu aada u kala dheer yahay tusaale ahaan wakhtiga caasimada maraykanka ee washington oo ah midka bari ee dalka maraykanka iyo kan seattle washington oo ah midka galbeed ee dalka maraykanka waxaa u dhexeeyo saddex saac halka minneabolis oo wakhtiga dhexe uu xilligeeda yahay iyo caasimadda ay hal saacun u dhaxayso balse toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa deegaanada ay maalinta iyo habeenku kala dheer yihiin sida ku cad bayd ka mida gabaygii ma aad taqaaniin dheh ee gebyaa faarax cabdi caytame allaha ha u naxariistee ee uu kaga qayb galay silsiladii halac dheere oo qiyaas ahaan la isu tiriyey kun sagaal boqol iyo dhowr iyo tobnaadkii inta ay bulshada inteeda badin reer magaaloobin ama aan qurbahaba loo hayaamin soomaalida reer miyiga ahayd qaarkood waa ay ka warqabeen in dunida meelo ka mid ah ay maalmaha iyo habeenku isla ekayn faarax cabdi caytama waatuu lahaa ma ekayn saacaduhu waa isgara marayaane meelaha dharaartii badnaa ma aad taqaaniin dheh haddaba dhulka meelaha ay habeen iyo dharaartu kala dheer yihiin hadda soomaali ayaa ku nool oo deegaan ahaan waaba la degay qaarkood balse su-aasha waxaa weeye maxaa sababa in ay meelaha qaar qoraxdu ka dhici weydo xilliga kulaylaha qaarkiis ama ay u soo bixi weydo xilliga qaboobaha qaarkiis barasare cabdicasiis sheekh cabdi maxamuud waa madaxa qaybta juqraafiga ee ka mida kuliyadda waxbarashada ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed isaga ayaa inooga jawaabayo sababta ay maalinta iyo habeenka meelaha qaarkood u kala dheer yihiin bismillah aada baa umaadsanta oo ku dhawaa barnaamijka marka ugu horeyso barnaamijka ah xilliga qoraxda ama inay maalinta dheeraato meelaha qaar goobaha qaar ee dhulka dushiisa ama habeenka uu dheeraado waxaa sabab u ah wareega dhulka uu ku wareegto qoraxda sanadka gudihiisa sidaas darteed waxaa arkaysaa meelaha qaar waxay maalin u ahaaneysaa lix bilood halka ay habeen u ahaaneyso lix bilood kale waa labada cirif cirifka waqooyi iyo cirifka koofureed meel walba meeshay kasii xigto marka eguatorka ama dhulbaraha ay ugu soo dhawaato waxaa dhacayso in maalintii iyo habeenka farqiga udhexeeya uu soo yaraado marka la joogo dhulbaraha dushiisa la jooga habeenkii iyo maalintii wuu siman yahay habeenkii iyo maalintii wuu siman yahay eridaasna waxay leedahay afar xili halka cirifka waqooyi uu leeyahay laba xili oo la dhaho waa xiliga samarka la dhaho aan unaqaano xagaaga iyo xiliga jiilaalka oo loo yaqaano winterka waana sababta keenaysa in maalintii ay dheeraato waqooyiga dhulka marka la joogo maalintii waxay dheeraataa kow iyo labaatanka juun waa maalinta ugu dheer ee waqooyiga dhulka waa marka ay qoraxda ku qotoman tahay waxa loo yaqaano ama meesha loo yaqaano tropic of cancerka oona ah saddex iyo labaatan dhibic shan degree ayay ku qotoban tahay perpendicularly wixii kasii shisheeyo saddex iyo labaatan degree waxaa ka shisheeyo ee ka jira waqooyiga cirifka waqooyi kasii xiga qoraxda waxay ku gaaraysaa xagal jiifa si xagal xagal jiifa iyadoo qoraxda ay joogto haddana xaddigii sunheatka ma gaarayo ama kuleylkii saa-idka ahaa halka tropical areaska kuleylka ay qabaan oo kale cirifyadaas ma qabaan sababtoo ah qoraxda ma ku qutomayso weligeed kuma qutomayso taasaa keenaysa maalintii inay u dheeraato halka habeenkii ay ugu dheeraaneysana maalinta waqooyiga dhulka habeenkii waxay ugu dheertahay marka la joogo december kow iyo labaatankeeda marka la joogo waa qoraxda marka ay jirto cirifka koofureed ama waxa loo yaqaan tropic of capricanka markay jirto ayay iyadana waqooyiga habeenka u dheeraaneysaa halka maalintii ay u dheeraaneyso koonfurta dhulka mahad cabdulle waa suxufi soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka norway magaalada oslo waxaana uu maamulaa idaacadda maqal radio oo soomaalida deegaankaasi ay dhegaystaan mahad waxa uu sharaxayaa deegaanada ay habeenka iyo dharaartii kala dheer yihiin ee ay norway ka mid tahay
marka hore aada iyo aad baad kaaga mahad celinayaa adiga shaqaalaha v o eda iyo weliba dhegeystayaasheena v o edaba mar kale waa walaalka mahad waa runta haddii aan kaaga waramo haddaba walaalkayow waxaa jira wax la yidhaahdo aratic oo dhulka dihan ee ka ku xiran waqooyiga yurub u badan waana dhul ruushka kasoo bilaabma sweden waqooyiga sweden waqooyiga norway waqooyiga finland ilaa alaska ilaa cirifka canada gala dhulkaasaa laysku yidhaahdaa aratic oo markaa waktiga samarka marka la joogo xagaaga uu haba yaraatee qoraxdu dhicin waxaa jira magaalo gobol la yidhaahdo hamar smith hamar smith waxay caan ku tahay in qofka u shaqo tagaa canshuur laga qaadin maa maxaa yeelay dadkii norwijiga ee waxa ku haray oo keliya odayaasha u badan shan iyo lixdan ilaa iyo shan iyo sagaashan oo markaa dadkii dhalinyaradii xoogga lahaa in dhalinyaradii badan usoo shaqan tagto dhinaca koonfurta sidaa daraaddeed waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo soomaaliya oo iyagu ka faa'iidaystay oo markaa ka ganac ka shaqeeya marka laga tago in mahad uu maamulo idaacadda maqal radio ee magaalada oosla dalka norway waxa uu isla dalkaasi norway ku shaqayn jiray turjubaan ahaan marka waxaan mahad wax ka weydiiyey inay jiraan ogaalkiisa dhacdooyin soo maray soomaalida ku nool ama ku cusub deegaanada ay dharaaruhu iyo habeenku kala dheer yihiin haddaan kuu bilaabo waxaa jira gobolada aan ku carabaabi doono waxaa kala kala yidhaahdaa finmark tromso iyo aratiga oo weliba round aratig la yidhaha aratiga wareega oo magaalooyinkii aan kuu soo sheegay ah waxay qoraxdu dhacdaa ay soo baxdaa ama waktiga may shan iyo tobankeeda ilaa iyo agost labiiyo labaatankeeda haba yaraatee wax qoraxi ma dhacdo oo qoraxdu waxay taagan tahay sidaa haddaan wadankii dib kuugu celiyo dhegeystayaasha wadankiiba aan tusaale ka siiyo markay tahay labiiyo tobanka duhurkii ama kowda ama lix saac hadaba hadba siduu qofku u yaqaano ayay qoraxdu taagan tahay afar iyo labaatanka saacba marka waxaa jirtay sheekooyin hadduu suu wakti noogu saamaxo aan daqiiqad haddaad isiiso aan kusoo koobi doono waxaa jiray waktiyadii dhammaadkii sagaashaneeyadii ilaa bilowgii labadii kun in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan xerooyinkii qaxootiga ku noolaa markay noqoto dhinaca dhadhaab laga keenay reero fara badan oo lasoo qaatay iyagu oo markaa la dejiyey dhinaca waqooyiga mar alla markii la dejiyey waqooyiga ayaa waxaa ku dhacay inay kala garan waayeen xilligii la seexan lahaa iyo xilligii la tukan lahaa ee salaada ay taagan tahayba waxaa jirtay in dad fara badan oo markaas yimid ay ku adkaatay inay seexdaan ooy saddex cisho la seexin kari waayey oo si kasta looga dhaadhiciyey la odhanayey waa kowdii waa labadii waa saddexdii habeenimo iyo afartiiiyo seexda oo markaa xaafadii kasoo dacwoodeen iyaguna leeyihiin dee qoraxdu waa labiiyo tobankii ama waa lix saac duurkiie maxaanu u seexanaynaa marka dhibaatooyin noocaas oo aada u fara badan ayaa soomaalida qabsaday oo hurda la-aanta ku riday runtiina way dhinac kale marka la eego haddii la qabsan weydo dee waxa kugu dhacaya xanuunka madaxa ah laakiin marka dambe way iskala qabsanayaan oo dee saacadihiibay dib u eegayaan oo marka waxay ku qaadatay laakiin ilaa shan bilood lix bilood inaanu ka dhaadhicino annagoo waktigaa turjubaano ahayn dhegaystayaal xubinteenii qurbe ee toddobaadkan oo aanu kaga hadlaynay waktiga khaasatan qaybtiisa ay habeenka iyo dharaaruhu kala dheer yihiin iyo soomaalida ku nool toddobaadkan halkan ayay inoo joogaysaa toddobaadka dambe qaybta labaad waxaanu kusoo qaadan doonaa salaadaha iyo sida soonka uu ugu waajibayo meel aysan qoraxdu ka dhacayn ama aysan qoraxdu uba soo baxaynin iyo weliba marka ay saacaduhu kala duwan yihiin hal wadan ama dhowr wadan oo ay soomaalidu qurba joogtaha ku nool yihiin waxyaabaha ay kala kulmaan tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiisan